munaasabad lagu abaalmarinayo ardada ka baxda jaamacadaha iyo dugsiyada sare ee dalka austraaliya gaar ahaan magaalada melbourne ayaa sanadkiiba mar lagu qabtaa magaaladan haddaba munaasabadda waxaa soo qabanqaabisa ururka loo yaqaan safa marka lasoo gaabiyo dabcan waxaa sidoo kale ka soo qayb galay qaar ka mid a mas-uuliyiin ka socota dowladda victoriya sidoo kale xildhibaano laga soo doorto xaafadaha soomaalidu ay ku badan yihiin taliya ku-xigeenka ciidanka booliska victoriya marti sharaf kale iyo weliba ardada iyagu qalanjibisay oo munaasabadda iyaguna goobjoog ahaa waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah aqoon-yahanada iyo weliba mas-uuliyiintii ka soo qayb galay kulankaasi intaa kadib waxaa s b s redio laantafka soomaaliga u suurta gashay inay la hadasho qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabadda amba waalidiintii carruurtooda qalin jibisay dhallinyaradu waa lafdhabarka bulshada marka bulsho markaan rabna inaan qeexno oo aan fiirino waxaan eegaynaa waa dhallinyaradeeda wey
waxaan salaamayaa everyone I'd like to say salam to all the Muslims around the world, including the Somalis, any graduates, and to also remember that education is key and that to always remember that you can always pursue your dreams wherever it is, it does not matter.
qiimaha kulanka noocan oo kale ah ee ardada ardada jaamacadaha iyo iyo iskuulaadka ee ka qalin jebiya waxa weeye waa kulan mu- kulan muhiim ah kulan muhiim ah oo dhiirigelin u ah ardaygii waxa uu gaaray waalidiinta ee waxaa kale ee muhiim u tahay waxaa ee laisku wedeersanayaa talooyin ku saabsan sidii ee waxbarashada kor loogu qaadi lahaa marka ee community ahaan annaga soomaali ahaan waxaan u- waa wax lo- aan u baahannahay weye kulannada noocan oo kale ah waan u baahannaha wax taraya mujtamacna dhisaya weeye dadka yaryar ee ee iskuulaadkeenna ku jira ee ee- ee shaqada ku maqan rewardkooda yacni abaalmarin bay u tahay iyo dhiirigelin bay u tahay masha- masha- mashruucyada noocan oo kale ah waxaanu dhiirigelinayaa in ee magaalooyinka kale iyo soomaalida kale ee meelaha kale ay degan ee waddamada fogfog inay kaga daydaan ee m- ee kulamada noocan oo kale sanadkiiba mar ama la qabanayo waxay weeye waa motivation inspiration waxaa lagu yidhahda afka qalaad ama dhiirigelin marka waxaan eh, aad iyo aad bay farxad ii tahay inaan qayb ka ahaado maanta aan eh, ma aragtay kulankan aad qabateen aad iyo thank you waxaa waaye aad iyo aad aan faraxsannahay waxaa waaye tan iyo waxaa tan baariga oo dowladdu suubinaysa inay kan kasii xiiseeyaanaan jeclaa lahay waxaa waaye waxaa ka mid ahayd ardadii qalin jibisay maxaa baratay maanta farxaddaada ka waran magacayga marka hore waxaa la yidhahdaa faysal axmed salaad waxay ii tahay farxad weyn inaan ka qayb qaato kulankan sharafta leh isugu imaadeen soomaalida oo dhan waxaan hambalyo gaar u dirahayaa dhammaan dhallinyaradii qalinjibisay congratulations thank you so much maanta dareenkeyga aad iyo aad ayaan u faraxsanahay maadaama gabadheeda jaamacadda ii dhammaystay ayna ii naqanaysa maclimad primary school islamic school aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay wiilasheeda een, kamaal axmed muriiti iyo maxamed cabaas axmed oo ayagana jaamacadda waxa dhammeeyeen high school maasha allah Um, I studied a Bachelor of Primary Teaching. I majored in English ESL. And alhamdulillah, I've got a job now at an Islamic school in Epping. I'm a primary school teacher for grade 3 and 4.
runtii waxay noo tahay farxad haddaanu nahay eh, jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankan austraaliya in barnaamija noocan oo kale aanu ka soo qayb galno waa runtii waa mid ka mida barnaamijyada ugu qiimaha badan ee ee laga hirgeliyo magaaladan melbourne aad ayaan ugu mahad celinayaa dhallinyaradii soo qabqaabisay ka soo shaqaynaysay muddadii toddobada sano ahayd waxaan rabaa oo kale inaan ku daro aniga arrin yaroo aniga i khusayso oo ah barnaamijkan carruur aan dhalay oo afar ah ayaa ka qaadatay shahaa- maxaa- maxaa sheeg een- een, abaalmarinnada qaatay marka aniga waxay ii tahay runtii sharaf gooni ah inaan mar walba imaado ka soo qayb gala barnaamijkan waxaanun ka jaaliyad ahaan insha allahu r- aan rajaynaynaa inaannu saboort garayno barnaamijkan mustaqbalka insha allah marku horrayse aad baad mahadsantihi fursaddan markaan ka soo qaado xafladdan kolley anigu waxay ii tahay ama ay ii leedahay dareen gaar ah sababtaa ilaa muddo laga joogo labaatan sana maan arag soomaali intaan la eg oo meel iskugu timid waxaana farxad gaar siila intaanoo soomaali oo waxbarasho ku guulaysatay dareenkeeda gaarka ee anay siinayso kolley waxaan kula dardaarmi lahay waxbarashada wax ma tarto haddaysan qofka wax ka beddelin teeyadiisa qofnimo waxaan kula daraarmay dhallinayade in marka u horrayso ay ayaga isu arkaan inay yihiin mustaqbalka dadka iyo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan isla markaana waxbarashada ay shahaadadeeda maanta qaateen ay u arkaan inay tahay mid aanan joogsanin sababta waxbarashada ma laha meel ay ku dhammaato isla markaana ay ka fikiraan tallaabada maanta ay gaareen tan ku xigta meesha ay ka qaadi lahaayeen taasaan kusoo jeedin lahaa anigoo ku hadlaayo magaca ururka safa oo ah somalia australian friendship association waa dhallinyaro barnaamijka jaamacadda dhallinyarada dhammayso iskuulka sare iyo communitiga dadka firfircoonba shahaado iyo awood siiso sanadkan saad arkaysiin waa barnaamij wuxuu ahaa runtii aad iyo aad iskugu daba dhacay oo si fiican oo oo communitiga inta badanna ayna caawiyeen oo garbahana ay naga taagnaayeen insha allah marka waxaan rabnaa sanadka dambe inaan barnaamijyada aan sii badinno barnaamij koowaad aan rabno inaan aan aan galno ama mashruucaadka hadduu ilaahay nafta noo daayo ayaa waxay tahay joornaal matalaayo dhallinyarada jaamacadaha dhammaysay meesha jaamacadday dhammeeyeen barnaamijka ay maxaa labaal ay ka qalinjabiyeen iyo inay shaqeeyaan iyo in kalo sanadkan jaamacadaha waxaa dhammaysay soddon iyo afartan dhallinyaro oo inta badan ay u badan yihiin gabdho wiilashana waxay ahaayeen afartan iyo siddeed oo dhammaysay iskuulka sare marka kulli waa toddobaatan iyo labo arday run ahaantii ka daarusalaam ahaan jimciyaddeennan khayrka badan leh waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay barnaamijka qiimaha badan leh meesha ka baxay oo aan caruurteenna maaragtaanay jaamacadaha iyo dhammeeyey iyo high schoolka dhammeeyey aan maaragtaanay u qabanayno waa barnaamij dhallinyaradeed runtii oo aad iyo aad u qiimo badan aad iyo aad baan runaantii ugu faraxsannahay sida maaragtaanay communitygeennu kor ugu soo kacayo sida maaragtaanay wanaagsanay maaragtaan dhallinyarteennu ay mar walba ay u shaqaynayso aadna waan in loo dadaalo horey loogu socdo biidni illahi alkariim jamciyaddeennuna qayb weyn ayay maaragtan insha allahu tacala ka qaadanaysaa sidii dhallinyartu ay maskaxdooda iyo xaggooga diin ahaadeen xag walba dhinac walba ay maaragtaan ugu kici lahayd kor ugu kici lahayd waad mahadsantihin jazakum allah khayr waxaa inoo farxada maanta in aanu aragno arday badan oo soomaaliya oo qalin jebisay ugu badan gabdho iyo carruur yaryar maasha allah waa waa farxad aad loogu farxo ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inta kale inaannu ka gaarno guul aad u weyn soomaaliyana ha noolaataannu leenahay maasha allah waa inoo iyo nabadgelyo insha allah Assalamu alaikum. My name is Hafsa Ayub. Um, I'm here with Ruqay Sharif and Ayan Ayub. We're very pleased to be part of um, the Safa graduation here in Melbourne. We're graduates from university and we were very happy with tonight's graduation.
maaha markii ugu horraysay munaasabada noocan oo kale ee lagu dhiirigelinayo amba lagu abaalmarinayo ardada ka baxda jaamacadaha austraaliya gaar ahaan melbourne iyadoo sannadkanna uu yahay sannadkii toddobaad ee ururka safa uu soo qabanqaabiyo barnaamij noocan oo kalea haddaba waxa ay sheegeen safa inay sii wadi doonaan kulammada noocan oo kale ah ay ku dhiirigelinayaan dhallinyarada wax ka barata amba ka qalinjibisa jaamacadaha dalka austraaliya gaar ahaan gobolkan victoria